madaxda iyo saraakiisha ciidan ee dowladda xabashida ethoobiya ayaa bilaabay in ay warbaahinta ka jeediyaan hadalla ka dhan ah dowladda federaalka oo ay ku sheegayaan tabardarrida maamulka uu hogaamiyaha ka yahay xasan sheekh maxamuud iyagoona dardargeliyey tasriixaadka ay ku weerarayaan islamarkaana ay ku taagdaraysanayaan dowladda federaalka ah jenaraal birhanu juula oo ah taliyaha guud ee ciidanka ethoobiya ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan la dagaalami karin xabashida ciidanka ethoobiyankana ay ilaaliyaan magaalada muqdisho isagoona tilmaamay in ciidanka xasan sheekh uusan xitaa sugi karin amniga xarumaha dowladdiisa ሀሰን ሼህ አስታጥቆ ሊዋጋ ከሆነ ደግሞ ሀሰን ሼክ የሚዋጋ ሰው መሆን አለበት፣ የሚዋጋ የሚችል መሆን አለበት። ሀሰን ሼክ ግን የሚዋጋ አይደለም።
ciidamada dowladda federaalka iyo xasan sheekh maxamuud in ma laha awood ay ku maamulaan magaalada muqdisho een iska badaa inay la dagaalamaan dowladda etoobiya ah etoobiya ayaa ka caawisa maamulka magaalada caasimadda ah መጀመሪያ መቀመጫውን እስቲ ያስተካክል ያግዘንና እኛም እዛ እየረዳነው ነው። እሱን ያግዘንና መቀመጫውን ያስተካክል።
ciidanka xabashida ethoobiya ayaa ku sugan qaybo badan oo ka mid ah dalka soomaaliya iyadoona ay xabashidu u xiran tahay goobo badan oo ummadda soomaaliyeed muhiim u ah sida garoommada diyaaradaha laga raaco kuwaasi oo ay maalin waliba ku carqaladeeyaan bulshada soomaaliyeed ee socotada ah si kastaba ha ahaatee dowladda ethoobiya ayaa u biratumanaysa sidii ay u qaadan lahayd qaybo badan oo dalka iyo badda soomaaliya ka mid ah dhanka kalena ay u boobi lahayd khayraadkiisa xukuumadda abiy axmed ayaana daandaansi afka iyo adinka ahba u muujinaysa dowladda federaalka si ay u dareensiisa in ay ka go'an tahay boobka dhulka soomaaliyeed